بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين متفق عليه allah subxaanah watacaala asiga ayaa mahado idil ay u sugnaatay fi dunya waalaakhira insaanka guud ahaan gaar ahaan ruuxa muslimka waxa uu haystaa nicmooyin iyo deeqo fara badan oo allah subxaanah watacaala ugu deeqay wamaa bikum min nicmatin fa min allah aana tiri karaynin wa in tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha nicmadaas marka waxa ugu weyn oo ugu qiimo badan nicmat alislaami waaliimaan nicmat lqur'aan guud ahaan diinta islaamka ayaa ugu qaal badan ee ruuxa muslimka alla ka dhigaya alla deeqdaas inuu ku qanco oo ku kalsoonaado alla waafajiyey waa inuu ogaado waxa uu haysto oo inuu ilaaliyo ay tahay waxaa ugu qaal badan waa diinta islaamka waxaa la ilaaliya waxaa ka mida diinta islaamka waxaa ka mida nafta waxaa ka mida caqliga waxaa ka mida ubadka waxaa ka mida sharafta iyo cirdiga waxaa ka mida maalka lixdaas marka waxaa ugu horeeya diinta islaamka maxaa yeeley waa qaabkii allah subxaanahu watacaala aan ugu xirmi lahayn oo dhammaystiran oo dhab ah ayaa diinta islaamku ay tahay haddaad marka alla ku xiranto alla waa midka keligii wax walba abuuray wax walba asuu keligii iskale wax walba asuu keligii u taliya adduunya aqrasa iskale alla marka haddii saaad uga xirmi laheed aad hesho oo dhabahoo dhammaystiran waa aayatiinkaaga iyo mustaqbalkaaga mid madmuunahoo la lamaana qaada waaye oo aan qashashaad lahayn sidaa darteeda ruuxu waa inuu dareemaa waxa uu haysto inuu ku farxa ay tahay waxa ugu qiimo badan waa diinta islaamka qul bifadli illaahi wa biraxmatih fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun fadliga alle alislaam ay ku fasireen culammada qaarkooda ibnu jariir tabari iyo markay ka hadlayaan raxmadda allena alqur'aan qur-aanka haddii la sheego sunnaduna kama harto marka waxaa ugu horeeyo in la ilaaliyo ay tahay waa diinta islaamka diinta islaamka waaye sidaa darteeda ummatul islaam wax badan oo fataraaday soo martay oo qarnigii toban shanaday ku jirtaa waana qurbadii labaad bada-a diinu qariiban oo sayacuudu qariiban kamaa bada-a xadiidkii macnihiisu ahay qurbo thaaniya marka muuqaaladeeda u gaarka waxaa ka mid ah oo tii hore wax badan ay kala mid tahay yaynan dhammaan lamid ahaanine waxyaalaha muuqaaladaahee ruuxa muslimkaahee baraarugay markuu indhaha ku dhufto qaadaway ku dhaqaay waxaa ka mid a in dadkii ay maanta islaamka u tirsa ay ogol yihiin inay yidhahaan ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah kitaabkiiyo sunnadii inay noloshooda ku dhisaana aysan ogolayn oo ama gebi ahaanba waa diidan yihiin ama cudurro aan cudur ahayn ay ku cudur daaranayo cadow ayaa cagta namaryahay haddaan qaadano sidii abijahal iyo ay dhihi jireen inatabicu ludamacaka nutakhataf min ardina laakiin intaan gaalada ogolay ku leeyihin ashhadu an laa ilaha illa allah iska niraa mashaateynka la nimaad markaas saxaabadii ridwaanullaahi calayhim dadku inay ogolaadaan soo dejinta alla uu soo dejiyey qur-aanka na waa ka dagaalameenoo dadkii inay arrintaa ogolaadan darteed ay ula dirireen inay ku camal falaaneh waa ula dirireen saa darteeda cabdulaahi bnu rawaxa radia allahu canhu waa ki dhahay naxnu darabnaakum calaa ta'wiilihi kamaa darabnaakum calaa tansiilihi marka sulxu lxudaybiya uu gabyahay khalluu bani lkufaari noo baneeya gaaloy nabigu sala allahu alay wasalam markuu cumradii sacuudabiya loo diiday sanadka xiga uu cumraysahay marka sidaa darteeda dadka maanta halganka wada ee meel walba halganka ka wada waxay u halgamayaan waxaa waaye dadkii ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuullah in badan way ogol yihiin ee inay ku dhaqmaan kitaabka iyo sunnada loo halgama waxa aan ka harin arintaas diinta islaamka qiimadeeda maadaama aan ka hadlayno in ay tahay su-aal ah war diinta islaamka maxaan ku dheefaynaa diinta islaamku waa midda haddii siday tahay aada u fahantood u fuliso oo kitaabka iyo sunnadii say ugu qeexan tahay say u fahmeen u fuliyeen nabi moxamed caleyhi salaatu salaam iyo asxaabtiisa ridwaanullahi calayhim haddaad ugu socoto adduunka waxaad ku helaysaa xayaatan dayiba falanuxyana xayaatan dayiba waxaadna uga badbaadaysaa maciishatan danka oo gaala maanta ay la daalaadhacayaan qabriga haddii la tago waa mustaqbalkaaga iyo ayaatiinkaaga meeshau ka bilaabahayeene waxaad uga badbaadaysaa in qabriga uu noqdo godgodadka naareed kamida xufratu min xufari naari waxaadna ku helaysaa rawdatu min riyaad aljanna inuu kuu noqdo barsakha sidaas waaye markii barsakha laga baxane waxaad ku helaysaa diinta islaamka jannaatu naxiim waxaadna uga badbaadaysaa jaxiimo wax kaloo sidaa aada ugu dheefsaysa ma jiraan marka taane waa inaan ogaano in loo hagar baxo loo jihaatamo oo hubka loo qaado sidii dadka loo fahansii lahay kii diidana birta looga asli lahay inay mudan tahay waxaana uga danaynaa nabi moxamed caleyhi salaatu salaam iyo asxaabtiisa ridwaanullahi calayhim iyo dadkii muslimiinta ay ka dambeeyey halkaas marka waxaa kaaga imaanaya culammada jihaadka wada oo hogaamihaysa inay dadka isu keenaan ee ay yidhaahdaan jaaniskan bal waxaan ugu talagalnay in aan ka fikirno saanu hirgeli lahayn waxaa hortaagan jihaadkan aan uga wareeji lahayn tashigaasu marka inuu wax ku ool yahay waxaad ku fahmaysaa waxa loo tashanaya wax saa u qiimo badan ah oo adduunkaaga iyo aakhiradaada wax la barbariga aysan jirin waa diinta islaamka jannadiyaa ku xidhan man radiya billaahi rabban wabilislaami diinan wamuxamadin sala allahu calayhi wasalama nabiya wajabat lahu ljanna adiga saxiixay qofka allaah rabbinimo uga raali noqda oo aan cid kale amar iyo nahyi inuu ka qaato aan haddaba maaragtay aqbalaynin oonu iltaagaynin wax kasta magaca loo yeelo wax kasta haddaba hala buunbuunsho man radiya billaahi rabban wabilislaami diinan diinta islaamkuna inay dhaqan uga noqoto ku qancay wabimuxamadin sala allahu calayhi wasalam rasuulan nebiyan wa rasuulan inuu u noqdo horjooge ou u noqdo fariin wade ou ku daydo dhan walbo nolosha ka mid ah intaa qofkii ku qanca janna u waajibtay maxaa yeelay allahu rabbulcaalamiina waxaad kula xiriiri laheed waa islaamkii wabilislaami diinan soo maaha qofkii aada uga daya laheeda qaabkii uu fahmo u fuliyana waa nabi moxamed caleyhi salaatu wasalaam intaas haddaad hesho marka allaad ku xiranta alla haddaad ku xirantane wax walbood u baahantaha adduunya aakhira si buuxda asaa kuu sii kara wax walbood ka baqaysa adduunya aakhirana si buuxda asaa kaaga badbaadi kara saa darteeda diinta islaamku inta muslimiinta ah oo alla isu dhiibtay oo ogol arrintaas inay ka tashadaan waa arrin aada u qiimo badan waa arrin wax lamidu aysan jirin wax kaloo haddii laga tashahayo lala mid dhigi kara ma jiraan ruuxii marka ogol arrintaas oo dhan la soo dhoweeya waay xooggiisa iyo xigmadiisa iyo xoolihiisa inuu geliyo meesha ugu habbooni badan waay oo meel la barbardhiga aysan jirin sidaa darteeda waa inaan fahanaa waqtiga aan ku jirno oo qurba thaaniya ah muuqaalada aada u xanuunka badano ummadii muslimko intaas hal milyaar iyo barmiya ee shahaadateynka isaga dhawaaqaysa masaaxiftii daabacanaysa haddane kitaabkiiyo sunnadii aan ku shaqayhaynee gaala u degsatay waxu shaydaan waxu shaydaan dasaatiir waxu shaydaana loo dejiyey hadday waxbarasho tahay hadday dhaqaalo tahay hadday siyaasad tahay hadday tahay bulshada waxa nolosheeda la xidhiiro idil waa laga leexiyey xataa salaadii oo salaadii ah waad aragtay sida loo gelayo ruux inuu barto diyaar u maaha inuu dhuuxa diyaar u maaha wuxuu diyaar u yahay inuu waa dukadaa un yidhaa gaw gaw siiyo salaadii oo ku xigtay waaye shahaadateynka cimaad udiin ahaaday jihaadkii oo dirwatulislaamna haddee dadkii intooda badan way kasoo horjeedaan maxaa yeelay cadowgiyaa maanta wuxuu leeyahay diinta islaamka waa inaan ka leexiya wadiiqadeedii diinaan jihaad lahayn oo iqaamatulxuduud aan lahayn oo dadkeedu karaahiyatulkufri waalkufaar ayna qabin oo ay haddaba maaragtay wataniyad iyo ogol yihiin shubahaadkii sideedda ahay aan rabaa inaan ka dhigo dad badanna waa ka dhacsiiyey maxaa yeelay waxbarashada goobaheedana ayagaa haysto unesco hadday iskoola tahay mustawaadkeeda kala duwan jaamicaadkii ayagaa haysta hadday tahay bulshada intay dhegeysada telefishinadii iyo barihii bulshada iyo idaacadihii joornaaladina ayagaa haysta waxay ku suban yasubuuna fii quluubi nnaasi hadihi sumuum min tilka alqanawaat wa min tilka alwasaa'il almasmuuma ashaytaaniya taas marka shirku aad bou hadaba uu maaragtay ahay mid xiiso badan anugu waa dhegaystay kolley inta tabarta ah ducayo dadaal aan isku darno taasna waa sidaas waana meeshii loo rabo ku dhacaya noociisoo kale in lagu dadaalo anugu sidaasaan arkaa wallahu subxaanahu wa tacala aclam